alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wla cudwana ila clى الظaalimiin wslى اllahu عlى nabiyina muxamadi wعalى alihi وصaxbih wman اhtadىa bihadyihi ilى ywm اddiin allahuma wafiqna min alqowli wاlcamali lima tuxibuh watardah biidn illahi tacaala walaalayaal waxaynu is odhan doonaa waktigan labada salaadood udhexeeya kelimaad kooban oo ujeeddada aynu ka leenahay ay tahay in dhammaanteen ba aynu ka ziyaadsanno iimaan iyo camal saalixa waxaakabilaabana qof kastoo muslimi inuu u baahan yahay in la xusuusiyo arrimo iimaankiisa kordhiya kuna kalifaa camalka saalixa inuu siyaadsado oo uu kororsado nashaaq iyo dardar cusubna wuu uhayo waxaa kelimaadkeena caawa ciwaankoodu noqon doonaa sidaasi aada aragteen aad maqasheen sabcatu umuurin waajiba calayna naxwa awaamir illah toddoba arrimoodoo waajib inagu ah oo inagala gudboon ilaahay subxaanahu watacaala amaradiis waxaa kelimaadkeena caawa asal u ah risaala lilimaam almujadid annaasix alaamiin maxamed ibn cabdilwahaab raximah allahu tacaala risaaladaasi oo ka kooban safxa waaxida oo nasaa'ix qayima alimaam maxamed ibn cabdilwahaab raxmat ullahi calayhi uu ugu naseexeeyey ama uu ugu soo gudbiyey dadka muslimiinta dhammaantood rag iyo dumarba waxaynu dhammaanteen ba ogsoonnahay walaalayaal inaynu nahay haddii aynu nahay mukalafiinta maxalla awaamir illahi subxaanahu watacaala ilaahay amaradiisan faraha badan ee qur'aanka ku sugan iyo awaamirta faraha badane kasoo fushay nebi maxamed caleyhi afdal salaatu watasliim cidda ay ku socdaan ee maxal iyo meel u ahi waa inaga ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inaga doonayaa amaradaasi faraha badanee ku soo arooray fi lkitaabi wasunna inaynu sidooda uga soo baxno haddii sidooda aynu uga soo baxno rabbi subxaana watacaala wuxuu inoo ballan qaaday xayaatan saciida fi dunya waalaakhira nolol wanaagsan oo raalli aynu ku noqonno maalmaha aynu nool nahay iyo allah subxaana watacaala markuu inoo oobsado ee rabbi subxaana watacaala layna horgeeyo yowma alqiyaama awaamirtaasi ilaahay baynu subxaana watacaala marka hore weydiisanaynaa an yuciinana calayha inuu inoogu kaalmeeyo oo haddaanu rabbi inoogu kaalmayn waxaa shaki la-aana inaynan gudan karin ilaahay baa subxaana watacaala isagoo la hadlaya rasuulkiisa ku yihi wasbir wamaa sabruka ila billah macnaa sabirku waa arrin ilaahay subxaana watacaala rasuulkiisa iyo ummadda ama mukalafiinta o dhan uu amray haddana rabbi subxaana watacaala wuxuu tilmaamay cid kala daayo nebi maxamed inaanu sabri karin ilaah ugu kaalmeeyo mooyaane fanas'al allaha subxaana watacaala an yuciinana calaa adaa'i awaamiri waxaa ilaahay subxaana watacaala raxmatan bicibaadih isagoo addoomihiisa u naxariisanaya uu addoomihiisa ugu sheegay fi lkitaab wa calaa lisaani rasuulihi calayhi afdal salaati watasliim umuur kasiira bacduha waajibaat wabacduha mustaxabaat tuciinu alcabda calaa adaa'i awaamir illah arrimo fara badan kuwa waajiba iyo kuwo sunnaaba waa leeyihiin arrimahaasi waxay addoonka ugu kaalmaynayaan siduu uga soo bixi lahaa u gudan lahaa ilaahay subxaana watacaala awaamirta amarada rabbi uu ku soo wajahay iyo waajibaadka ilaahay subxaana watacaala uu saaray toddoba arrimoodoo kamida kuwa waajibkaa islamarkaana kuugu kaalmayn kara gudashada ilaahay subxaana watacaala awaamirtiisa ayaan caawa naftayda iyo nafaha walaalahayba aan xusuusin doonaa toddobadaasi arrimood oo laga yaabo inaynu aada ugu hanqal taagayno waxaanu shaki igaga jirin badankiinu inaad wada garanaysaan laakiin sida horeba aan u sheegay waynu isxusuusinaynaa kelimaadka qaarkood oo aqoon fara badan aada u leedahay ayaa haddii laguu sheego o lagu xusuusiyo nafci iyo waxtar markii hore aanay kuu lahayn kuu yeesha toddobadaasi arrimood arrinta koowaad waa alcilmu biha ilaahay subxaana watacaala amaradiisa waajibka koowaad ay naga saarani waa inaynu baranno waayo waxa dhammaanteen ba aynu ogsoonahay ilaahay wuxuu kugu waajibiyey ma gudan kartid sidii ilaahay subxaana watacaala u sharciyeeyena uma gudan kartid haddaanad aqoon u lahayn sidaasi awgeed waxaa ka mid a maqaalaadka mashhuurka ee imaamu bukhaari raximah llahu tacaala saxiixiisa uu ku qoray ahlulcilmiguna in fara badan ay sheegaan markay cilmiga fadaaishiisa ka warramayaan alcilmu qabla alqawli waalcamal ilaahay wuxuu ina amray ama wax inaynu samayno uu ina amray oo camal iyo ficliya ama waa wax ilaahay inaynu ku dhawaaqno uu ina amray waxaana imaamu bukhaari raximah llahu tacaala uu tilmaamayaa cilmigu inuu ka horeeyo qowlka iyo camalka labadaba wixii ilaahay uu ku amray inaad samayso haddaanad garanahay ma samayn kartid wixii ilaahay uu ku amray inaad ku dhawaaqdo haddaanad garanahayn kuma dhawaaqi kartid sidaasi awgeed ayaa ahlulcilmigu markay ka warramayaan ziyaadat liimaan wa nuqsaana iimaanka ziyaadadiisa iyo nuqsaantiisa waxay ahlu sunnuhu yidhaahdaan aliimaanu yaziidu wayanqus yaziidu bilcamal biaaca waalcilm iimaanka laba arrimood baa ziyaadiyey baa ahlulcilmigu waxaa ziyaadiye daacada camalka saalixa ah marka aada samayso iimaan baad kororsanaysaa waxaa kaloo ziyaadiye cilmiga waxaad isweydiin kartaa cilmigu sideebuu iimaan u ziyaadiyaa laba dhinac ayaan idinka tusayaa cilmigu siduu iimaanka u ziyaadiyo qofka qofku ilaahay uga cilmiyo aqoon badan yahay waa ka iimaan badnaanaya dhinaca iimaanka cilmigu waa ka ziyaadiyaa waxaa kaloo cilmigu uu iimaan u ziyaadiyaa ama dhinacoodka labaad uu ka ziyaadiyaa ay tahay qofka cilmiga leh ee cilmigiisuu noqdo cimal cilmi naafic oo waxtar leh oo uu ku camal falayo samaradii iyo midhihii cilmiga laga rabay uu ka helay waxaa shaki la-aana masaa-isha uu garanaayo marka uu ku camal falo kii aan garanahayn inuu noqonayo mid ka iimaan badan marka aynu eegno masaladaasi waxa aynu si waadixo cad u fahmi karnaa macnaa qowli nabiyina sala allahu alayh wasalam man yurid illahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin qofka ilaahay subxaana watacaala khayr uu la doono ilaahay fiqi iyo faham buu u yeela diinta ilaahay uu fahmo marka taasi waxay tilmaamaysaa cilmigu inuu yahay baab lkhayr wa miftaaxu khayr albaabkii khayrka laga gelayo iyo furihii khayrka lagu furanayey qofka haddii cilmigii uu ka maqan yahay khayrkii isagoo doonaya khayrkii isagoo jecel ayaanu garanahayn waddadii loo maraayey iyo albaabkii guryihiisa laga gelaayey oo aanu haysan furayaashii lagu furanayey idan waxa waajiba qof kastoo muslimi inuu barto ilaahay subxaana watacaala awaamirta uu ku sheegay fi kitaabih iyo ta uu ku sheegay cala lisaani rasuulihi sala allahu alayh wasalam fi sunnati nabiyih ilaahayna subxaana watacaala aayado fara badan buu amar inagu siiyey oo inagu amray bitacalum oo cilmiga laftiisu waajibaadkii awaamirta aynu tilmaamayna ayuu ka mid yahay faclam anahu laa ilaha ila allah waxa u horeeya inaynu baranno ay waajib inagu tahayna waa atawxiid oo laa ilaha ila allah inaynu baranno macnaaha wa arkaanaha wa shuruuaha wanawaaqidaha wa fadaa'ilaha wa cawaaqibaha alxasana wa bacda dalika qof waliba waa inuu barto furuud ulacyaad waxyaabaha fardulcayn isaga ku ah oo cid kale haddii ay qabato ama ay samayso aan ka dhacahayn labudda an yatacalamaha talabu lcilmi fariidat cala kuli muslim wa bacdaha yatacalam furuud alkifaayaat uma almustaxabaat walmanduubaat kadalika yatacalam almuxaramaat liyajtanibha waxyaabaha xaaraanta waa inuu barto si uu uga dheeraado wa kadalika almakruhaat marka hada huwa alwaajib alawal fadliga cilmiguna inagama qarsoona muxaadaradana ma kelmadan umaan caqidin in fadaaisha cilmiga aan ka waramo waxaa laga yaaba kathiiru minkum inaad iga aqoon badan tihiin ama iga xifdi badan tihiin adilada min aayaatin oo axaadiis nabawiya tilmaamaysa fadliga cilmiga laakin waxaan doonaya inayna xusuusiyo awalu waajibin calayna naxwa awaamir illahi subxaana wa tacaala inuu yahay alcilmu biha inaynu barano ilaahay awaamirtiisa marka aada barato ee aqoon aada u yeelato kuuguma fillaa intaasi iyo barashadaasi in awaamirta aad ka soo baxdo oo aada sideedii aada u gudato imise ayaynu aragnay ama aynu maqalay bal ilaahay kitaabkiisa inogoga warramay rasuulkuna caleyhi afdal salaatu watasliim sunadiisa uu ku sheegay dad culimo ahaa oo haddana lam yanfachum cilmuhum cilmigoodu aanu anficin yuhuud ilaahay subxaana watacaala wuxuu u nacdalay liannahum lam yacmaluu bicilmihi cilmigoodii kumay camal falin ma sabab maxaa sababaa dad culimo ah oo ilaahay awaamirtiisa yaqaanaa inay ku camal fali waayaan oo ilaahay awa amarkiisa ay uhogaansami waayaan waxaa ka maqan arrinta labaad ee waajibkaynugu a naxwa awaamir illah waa maxabatuha ilaahay awaamirtiisa waa inaynu jeclaano min tawxiidin wa salaatin wa siyaamin wa talabi cilmin wa dacwatin ila allah wa amrin bimacruufin wa nahyin can munkar wa silati raximin wa jihaadin fi sabiili illah ilaahay awaamirtiisa aadka u faraha badan waa inaynu jeclaano haddii aanad jeclayn adigoo garanaya ayaanay quruxdeedu kuu muuqan oo dhadhankeeda macaani aanu kuu muuqan laakiin haddii aad jeclaato tajidu ladataha wa taraa xusnaha wa jamaalaha macaankeeda iyo dhadhankeeda ayaad helaysa quruxdeeda iyo wanaaggeeduna waa kuu muuqanaya haddii ilaahay awaamirtiisa aada jeclaato sidaasi awgeed rasuulkeenu caleyh afdal salaatu watasliim kaana yadcuu rabbahu kahiira ilaahay subxaana watacaala in fara badan ayuu beri jiray waxaanaynu dareensanahay amaynu ogsoonahay ana nabiyana moxamed caleyh afdal salaatu watasliim laa yas'alu rabbahu ilaa amra muhima wamaqsuuda wamatluuba wa naafica inaanu ilaahay weydiisanahayn arrin muhima mooyaane oo ay tahay in la raadiyo loo qastiyo oo naafico waxtar leh waxaa adciyadiisa ama ducooyinkiisa kamid ahaa rasuulkeena caleyh afdal salaatu watasliim allahuma inii asaluka xubak wa xuba man yuxibuk wa xuba camalin yuqaribunii ilayk ilaahay waxaan ku weydiisanayaa jacaylkaaga inaan ku jeclaadaan ku weydiisanaya maxabadaada inaad qalbigeyga geliso oo ad ii fududayso alasbaab aljaaliba limaxabatik asbaabta ii soo jiidi karta jacaylkaaga inaan ku jeclaado waxaan ilaahw ku weydiisanayaa inaad igu arsaaqdo maxabo iyo kalgacayl aan uhayo cidda ku jecel walaa shaka walaa rayb qofku haddii uu jeclaado cidda ilaahay subxaana watacaala jecel inay taasi calaamad iyo daliil u tahay inuu ilaahay subxaana watacaala jecel yihi nicitaanka uu naco cidda ilaahay subxaana watacaala uu necab yahay ee ilaahay ka fog waxay calaamad u tahay inuu ilaahi u naca inuu ilaahay jeceliye subxaana watacaala ashaahidu fi lxadiid waa maxay wa xuba camalin yuqaribunii ilayk ilaah waxaan ku weydiisanayaa inaad igu arsaaqdo maxabo iyo jacayl aan u hayo acmaasha ii kaa dhaweynaysa oo marka aan sameeyo aan noqonayo mid rabbigii u dhowaaday ida nebi maxamed ilaahi subxaana watacaala wuxuu weydiistay xuba alacmaal asaalixa almuqariba ila allahi subxaana watacaala inuu jeclaado acmaasha saalixa ee ilaahay subxaana watacaala u dhoweynaysa waxyaabaha kuu kaalmayn kara waxaa kamid ah camalka saalixa inaad jeclaato macrifata cawaaqibihi wa manaaficihi inaad garatid caaqibada fiican ee camalka saalixaahi uu leeyahay iyo waxtarka camalka saalixu uu ku leeyahay maalin aada iyo aada loo baahan yahay oo sida ilaahay subxaana watacaala uu ka warramay ah yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim camalkaas saalixa ee sahay aad ka dhigatay ee aakhiro aada usii qaadatay ama aada iska horraysiisay kaasi ayaa ku anfacaya maalinta iyo dhibaatadeeda iyo waxa lagu badbaadayo iyo nafciga camalkii saalixa uu leeyahay in kuwii sameeyey loo hadhaynayo maalintaa dadku ay milicda iyo bacad kulaylka ay hoos joogaan oo ay helayaan jannaati naciim marka aada xusuusato markaad naftaada xusuusiso camalka saalixa samayntiisa rabbigaa subxaana watacaala inuu kugu jeclaanayo ilaahay subxaana watacaala marka uu ku jeclaado ee raalli uu kaa noqdana maxabo iyo qabuul dhulka inuu ku dhigaayo oo ilaahay khalqigiisu ay ku jeclaanayaan laa siyama asaalixuuna minhum waxaa shakilaana camalka saalixa inaad jeclaanayso camalka saalixaa haddii aada jeclaato waxa aad dareemaysaa macaankiisa camalka saalixa haddii aada jeclaato waxaa kuu muuqanayo quruxdiisa iyo wanaaggiisa camalka saalixa haddii aada jeclaato waad ku sabri kartaa oo dhibaato dhibaato kasta oo daraaddii kuu soo gaadhaysaa arrin hayina bay noqonaysaa saageed bal u fiirsan rasuulkeenu caleyh afdal salaatu watasliim lama axaba addacwata ila allah subxaana watacaala undur kayfa sabra calayha markii dacwada uu jeclaa camalkaa saalixa ilaahay jacayl qalbigiisa u geliyey bal siduu nebi maxamed ugu sabray baleeg waa lagu caayo lagu aflagaadeeyey waa lagu cunaqabateeyey waa lagu qaxiyey oo daraaddeed baa looga saaray dhulkii uu jeclaa uu deganaa gacanta ayaa loola tegay nebi maxamed sala allahu alayh wasalam waa laga dhiitiyey wamaca dalika sabra calayha leanna waa camal uu jecel yahay walama axaba nabiyuna sala allahu alayh wasalam aljihaada fi sabiili illah fandur kayfa sabra caleyh rasuulku markuu ahaa mid jihaadka jecel bal siduu ugu sabray baleeg maalintii la qodaayey dhufayskii lagu wareejinayo magaalada madiine qaybo kamida dhinaca buuru ka xigeen mooyaane dhinacii kale markii xulafadii gaaladaha ay kusoo duuleen rasuulka caleyhi afdal asalaatu watasliim far ayaa dhagax kaga dhacay oo dhiigtay isagoo rasuulku fartiisa la khitaabaya la hadlaaya naftiisana xusuusinaaya macnaa waxay u socoto daraaddii dhibaatadaasi ay usoo gaadhay wuxuu yihi wahalanti ilaa istiqim damiti wa fi sabiili illahi maa laqiit miyaa tahay wax kale far dhiibtay mooyaane oo waxaa ku gaadhayna daraaddii uu ku gaadhay marka camalka saalixa qofku marka uu jeclaado yasbir calayh wayahbut calayh wayastamiru calayh waa ku sabraya waa ku sugnaanaya waa daa'imayaa waa joogtaynaya marka alacmaal saalixa si aynu u jeclaano ayuu ilaahay subxaana watacaala wuxuu inoo sheegaa fadaa'ilaha wa cawaaqibaha fadaaisha ay leedahay ma hiya alxikma fi dikri fadaa'il ilaahay salaada isagoo inagu waajibiyey haddana intay in leego fadaa'ila salaada loo sheegay ilaahay soomku inagu waajibiyey haddana inta fadaa'il loo sheegay male waalxaj waazaka waljihaad fi sabiili illah ilahay fadaailkeedu inoo sheegay fadliyada ay leedahay iyo caaqibada wanaagsan ay leedahay inay taa ariiq ila aljana a sababu noqonaya jannada inaynu galno limaada ma hiya alxikma fi dikri alfadaa'il walmanaafic walmaxaasin acmaasha saalixa ay leedahay waa linuxibaha si aynu u jeclaano camalka saalixa marka aad garato ee aad jeclaato laada samayntiisa intaasi kuuguma filla ka min insaan baa garanaya arrimo fara badan oo ilaahay awaamirtiisii kamid a oo jecel oo haddii la yidhaahdo miyaana jeclayn salaada ile waan jecela haddana salaaddii waxaa laga yaabaa inaan tukanahay ama waxaa laga yaabaa inuu tagtaagayo oo laa yusalli maca aljamaaca jamaacada aanu la tukanahay ama waktigeeda aanu tukanahay ama aanu sideedii u ilaalinahayn haddana waa jecel iyo camalkii saalixa ah laa shaka walaa rayb haddii maxabadiisu ay dhamaystirnaan lahayd inuu samayn lahaa laakiin waxaa isugu darsamay maxabadiisa oo naaqisa iyo maxabada arrin kaloo kaabi lahayd oo ka maqan oo ah waajibka saddexaad ee ilaahay awaamirtiisa inagala gudbaan inagala gudboon waa alcazmu calayha inaad go-aan ku gaadho ilaahay awaamirtiisa fulinteeda iyo uhogaansankeeda imise ayaa qof garanaayo arrin ilaahay ku waajibiyey oo jecel haddana laa yacmalu biha oon ku camal falahay waa mutaraddid waa ka noq noqonaya ma samaysaa ma iska daysaa waa mutakaasil macnaa caajis buu ka yahay ukicitaanka iyo uhogaansanka ilaahay subxaana watacaala amarkiisa maxaa haystee xejinaya ee dib u haya waxaa ka maqan alcazm inuu go-aan ku gaadho ilahay amarkiisa samayntiisa cazmiguna wuxuu u baahan yahay muxaasaba muxaasabatu nafs cazmigu wuxuu u baahan yahay infiraad haddaanad naftaada la xisaabtamin oo aanad gooni u bixin maalxillaa nafta inta aada geyso cidna aanay kumaq lahayn aanad la hadal kor ba aad ula hadashid be kor ba aad ugu dhawaaqdide go-aan ma gaadhi karti nafta waa inaad xisaabiso ilaa aada gaadhsiinaysid heer ay go-aan qaadan karto oo go-aan ay ku qaadan karto oo hogaansanka ilaahay subxaana watacaala amarkiisa cazmiga waxaa la yidhaahdaa waa qodob muhim oo aasaasi u ah oo hogaansanka iyo fulinta ilaahay awaamirtiisa subxaana watacaala sidaasi awgeed rasuulkeenu caleyh afdal salaati watasliim waxa uu ahaa mid ku ducaysa saxaabadiisana bara in ilaahay subxaana watacaala go-aan uu u yeelo uu noqdo mid go-aansada had iyo jeeraale samaynta shayga hanuunkaa ee waddada ilaahay uu jeceliyo raalli uu ka yahay ku ridaayo ama tusaayo waxaa saxaabada qaarkood rasuulku uu ku yihi caleyh afdal salaatu watasliim duca ayuu baray aada u qiimo badan oo dheer ducadaasi rasuulku wuxuu ku yihi saxaabigu baraayey shadaad ibnu aws dadku marka ay ku baratamaan addirham wadinaar adigu ducada akriso ducada kalimaadkeeda waxaa ka mid a wa as'aluka alcaziimata cala arushd waalghaniimata min kuli bir ilaah waxaan ku weydiisanayaa inaad iga dhigto mid go-aan qaadasho u leh hanuunka macnaa shayga hanuunkii markuu a caddaado mid go-aan ku qaadan kara hanuunkaas samayntiisa taasi maxayna tusinaysaa walaalayaal shaygu isagoo kuu muuqda inuu rushdi yahay iyo hidaaya iyo camal saalix oo muqarib ila allah inay dhacayso inaanad samayn mar haddii go-aanku uu kaa maqan yahay sa awgeed baa rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim allah subxaana watacaala weydi waalghaniimata min kuli bi ka haniimeysiga khayr kaste wanaag kaste albir waa khayrkii wanaaggii oo dhan ilaahw iga dhig mid waddada hanuunku markay u caddaato mala oo sabab kale aan uga leexan ilaah waxaad iga dhigtaa camalka saalixi markuu u muuqdo u suurto galo midaan ka noq noqone markiiba go-aan ku qaata samaynta camalkaa saalixa marka salaada sunni u suurto gasho fii ayi waqtin tukadoo go-aan ku qaata bal hadda u fiirso salaada marka aad ka baxdo faralkaa salaadaha sunuhu uu ka dambeeyo rawaatibtu naftaada waxaa dhacaya in ay muranto iyadoo lafteeda ayaa isla murmaysa adigiyo naftaadii ayaa murmaya ma tukataa talo ise waa daalantee waad iskaga tagtaa sunnaha kaadi baa ku yarahaysa ma iska daysaa caawa wasaawis kale ayaa naftiyo shaydaanku ay kugu furayaan xaaqin baa tahay oo qofka kaadidu ay cudhayso iyo yaanu tuko waa ti la yidhi kaadiba waxoogay ku yarahayso bilay kugu korodhaa markaad sunnaa gasho hadhawaad guray ku tukan doontaay iska daa guriga marka aad tagto waad soo daashee iska naso mar kale aad khayrka aad ka qaniimaysan doontahay idan maxaa loo dahay caziima naftu waxa weeyaan saasay kuu leexinaysa haddaanad caziimo yeelan alghaniima min kuli birin suurtagal kuuma aha haddaanad caziimo lahayn laabudda min alcaziima sidaasi awgeed ilaahay subxaana watacaala rusushiisa qaar ka mid a waxa uu ku ammaanay inay ahaayeen ululcazmi inay ahaayeen fasbir kamaa sabra ululcazmi min arusul waxaanay ahlucilmigu tilmaamaan ululcazmiga ha layskuma khilaafo waayo ululcazmigu oo aqwaal halaasa ayaa ahlucilmiga ku leeyihi qaar yidhaho waa rususha oo dhan ayaa ululcazmi ahayd iyo qaar yidhaahdaba waa rususha qeyb kamid a calaa kulli xaal tay doonaysaba ha u dhacdee aayadda waxay tilmaamaysaa waxaa khilaafka markaa sababay mintu ma tabciidiya mise waa bayaaniyo min arusul ma bacdu rusul ba mise waa waa rusushii oo dhan waxay tusinaysaa aayaddu waxa la yidhaahdo alcazm cala awaamir illah cala atacabud lilah walinqiyaad lilah subxaana wa tacaala walkhuduuc lilah walkhushuuc lilah inay cazmi ay u baahantay go-aan go-aankaasina inuu yahay miduu qofku uu ku ammaanan yahay isaga laftiisa ayaa cibaada waayo waa camal qalbiya go-aansiga aada go-aansato camal saalixa samayntiisu waa camal kamid a acmaasha qalbiga isaga laftiisa ayaana cibaada oo xataa camalka haddaanu ku suurto gelin cazmiga laftiisa ayaa laga abaal marinaya miyaanu odhan rasuulku caleyh afdal salaati watasliim waxaa madiino jooga rag tog kastoo aada ka tallowdeen qoladii jihaadaysa jihaadka u baxday uu la hadlaya rasuulku tog kastoo aada ka tallowdeen iyo waddo kastoo aada marteen ajarkeeda idinla wadaagay macnaa wax kastoo dhibaato jihaadka idinka soo gaadhay oo ajar aad ku hesheen iyaguna way idinla wadaageen camalkii may samayn iyagu maxay ku heleen ajarka ay la wadaageen mujaahidiinta jihaadka u baxay dhibaatadu ay soo gaadhay waxa ay ku heleen waa go-aansadeen jihaadka waa ku tala gashanaayeen waa go-aansadeen lakin xabasahum alcudur cudurdaar baa xabisay awooddarra ayaa reebtay xanuun baa reebay ama waxaa reebay awooddarro kale sida inaan xawaasta ama xubnuha aan u dhalaystirnay marka taasi waxay tusinaysaa cazmigu inu yahay camalulqalb xataa camalka asaga isaga laftiisaaba ilaahay ku dhaweynaya subxana watacaala oo ilaahay subxaana watacaala uu ka abaal marinaya cazmigu inuu yahay maqaam min almaqaamaati alcadiimati alcaaliya ayaa aayaddu tusinaysa waayo waa arrin la amray nebi maxamed caleyh afdal salaatu watasliim inuu kaga daydo rusushii ka horreysay alcazm calى tanfidi awaamir illahi subxaana watacaala uga horeysay marka go-aan baa loo baahanya amarka ilahay subxaana watacaala samayntiisa waa inaad go-aansato waxyaaba waxaa jira musabiaad ah qofku isagoo camalkii saalixa garanaya oo jecel haddana inuu go-aansado ka celiya waxyaabahaasi waxaa kamid ah hadi wasaawis ashayaaniya wasaawista shaydaanka aynu tilmaamayno alwasaawis ashayaaniya cazmi baa lagu muqaawameeya lagaga hor tagaa waxaa kamid ah iisaaru alxayaati dunya cala alaakhira haddii nolosha adduunyada aad ka doorbidid nolosha aakhiro oo aad kamid noqoto kuwa ilaahay yihi bal tu'tiruuna alxayaata addunya walaakhiratu khayru abqa go-aan kuma qaadan kartid fulinta ilaahay subxaana watacaala awaamirtiisa waxaa kamid a mulaaxadatu almakhluuqiin haddaad makhluuqaadka had iyo jeeraale aada daymooto aad samaynayso oo aada tidhaahdo way kooran doonaan way kugu samayn doonaan way kuu diidi doonaan go-aan kuma qaadan kartid samaynta camalka saalixa takunu mutaraddid biduuni shakin waad taradudaysa waad ka noq noqonaysa waxaa ku kala jiidanaya aqoonta aada u leedahay camalkaa saalixa iyo maxabada aada u hayso iyo musabiaadkan kale waxyaabahan kale ee camalka saalixa qofka ka fadhiisiya marna waxaad eegeysaa quruxda iyo wanaagga iyo macaanka camalkaa saalixa iyo fulinta amarka ilaahay leeda marna waxyaabahan kale ayaad daymoonaysa waxaad noqonaysaa qof mutaradida ayaad noqonaysa marka qaطcu mulaaxadati lmakhluuqiin makhluuqaadka daymoodkooda waa inaad meel iska dhigto kaanahum lam yakunu inaanay jirin oo kale waa inaad kasoo qaado acmaasha saalixa marka aad samaynayso bidalika waad ku noqon kartaa mukhlis wabidalika tatamakan min alcazmi cala arushdi walganima min kuli bir mukhlis waxaad noqon kartaa makhluuqaadka maraad kasoo qaado waxaan jirin oo kale waxaad noqon kartaa qof camalka saalixa go-aansada makhluuqaadka maraad ka soo qaado kuwa aan jirin oo kale laakiin inta ay naftaada iyo qalbigaa ku sugan tahay mulaaxadatu lmakhluuqiin ikhlaasna waa aad kala fog tihiin caziimo ah iyo go-aan aad u yeelato camalka saalixaana aada iyo aad baad u kala durugsan tihiin arrinta afraad markaad camalkii saalixa ogaato aada barato ee aada jeclaato ad qalbiga ka jeclaato ee aada go-aansato hada laa yakfi waayo weli maad gaadhin maqsuudkii iyo hadafkii iyo ujeedadii la socday laabudda min alcamal arrimahan waxaynu nihi waa mima yuciin cala alcamali asaalix waa wixii camalu kuu kaalmeynaya camalka laftiisii hadafkii weynaa ee loo socday macnaa iyagu ma aha marka aynu ka hadlayno aynu ka eegno zaawiyada ama dhinaca ah inay yihiin mima yuciinu cala alcamali asaalix lakin dhinaca kale haddii aynu ka eegno iyaga laftoodu waa waa min almaqsuud lidati oo iyaga laftoodaaba acmaal saalixa falaa budda min alcamal camalkii waa inaad samayso oo aada la timaadid camalkii camalka samayntiisuna waa istiqaamadii ilaahay subxaana watacaala oo ina amray fastaqim kamaa umirt waman taaba macaka waa inaad toosnaatid oo camalka aada baratay inuu sharci yahay oo ilaahay uu ku amray aada ogaatay ee aada jeceshahay aada go-aansatay waa inaad la timaado waa istiqaamadii waa luzuumu siraat waa waddadii ilaahay subxaana watacaala uu yihi soo mara iyadaa lagu gaadhaya raalli ahaanshahayga iyo jacaylkayga iyo jannadayda iyo naciimkayga waa inaad martid wey wa ana hada siraatii mustaqiima faاtabicuuh walaa tabtabicuu subul fatafaraqa bikum can sabiil ibn cabdillahi markuu yimi rasuulka aleyh afdal salaatu wasalaam qul lii fi lislaami qawla laa as'alu canhu axada gayrak rasuulka wuxuu weydiiye dardaaran aanu u baahan dabadi inuu cid kala weydiiyo rasuulku aleyh afdal salaatu watasliim muxuu ku yihi qul aamantu billah iimaan la kaalay iimaan ha lagaa helo dabeetana iimaankaa ku toosnaba marka camalka saalixa samaysiisu waa istiqaamadan ilaahay u amaanay ilaahay cidda la timaada u balan qaaday sidoodu subxaana watacaala uu sua malaa'igta ay udisalaynayaan iyoynay jannada dhexlayaan ina aladina qaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون يعني هذه هي العاقبة الحسنة إنه كور من لهيب وإلى النفس حسوس الست وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الجنة والدار التي يسكنها من استقام على صراط الله سبحانه وتعالى ودارت أي دقيان kuwa ku toosnaada ilaahay subxaana watacaala waddadaasi uu jeexay ee uu sharciyeeyey ee uu jideeyey camalka haddaba camalka aada samaysay camalkaasi aada samaysay waad ogaatay adigu siaad islahay waad jeclaatay waad go-aansatay waad samaysay hal yakunu maqbula cinda allahi subxaana watacaala naafican laka beena yaday rabbik in ilaahay kaa aqbalo oo ilaahay hortii ku anfaco ma noqonaya waxaynu ogsoonnahay inaanu noqonahay ilaa uu noqdo camalkaasi mid u dhaca cala alwajhi aladi yuriiduhu rabbuna subxaana watacaala wejiga ilaahay subxaana watacaala uu doonayo waa qodobkii af imsaad a alraabica walkhamis alcilm almaxaba walcazm walcamal alkhamis waa kii shanaad wey marka camalkaasu ilaahay kaaga aqbalo subxaana watacaala oo camalkaasi u noqdo mid kuwa anfaca ilaahay subxaana watacaala horti yawma laa yanfacu maal walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim waa inuu camalkaagaasi u dhaco sida ilaahay subxaana watacaala uu doonayo sida ilaahay uu doonayana wuxuu udhici karaa ida kana camaluka khaalisa sawaaba hadduu camalkaagu yahay mid aad u samayso ilaahay daraadii isla markaana uu yahay midaad u samaysay sidii ilaahay subxaana watacaala u sharciyey al w cala alwajhi almashruuc alikhlaas walmutaabaca islaam lwajhi lilahi subxaana watacaala inaad ilaahay wejiga xaggiisa aada ujeediso iyo qalbiga od mukhlis aada noqotid muxsin aada noqotid yana mutabic bisunati nabiyika caleyh afdal asalaatu watasliim ilaahayna subxaana watacaala ujeedada uu ka lahaa jirsiinta uu jirsiiyey waxa la idhaha nolol iyo geeri waa si addoomihiisa u ikhtibaaro balkooda u camal wanaagsan iyo ka kale ilaahay u kala saaro sida ilaahay uu yihi liyabluwakum ayukum axsanu camala waxa ilaahay noloshiyo geerida u abuuray si uu idin imtixaamo oo loo kala saaro waxa weeyaan kiina u camal wanaagsan iyo ka kale fudayl ibnu ciyaad muxuu yihi abu cali ayukum axsanu camala isagoo fasiraya huwa akhlasuhu wa aswabuhu camalka wanaagsana ilaahay subxaana watacaala uu tilmaamayo ilahay subxaana watacaala uu inaga doonay daraaddii noloshiyo geerida loo abuuray waa camalka khaaliskaa ilahay daraaddii loo sameeyay ee sawaabkaa ilahay sharcigiisii iyo sunadii rasuulkiisa waxa weeyaan waafaqsan qaala faida kana alcamalu khaalisa walam yakun sawaaban lam yuqbal camalku hadduu yahay mid uu qofku ilahay daraaddi u sameeyey laakiin aan waafaqsanayn ilahay sharcigiisii lama aqbalayo rukn arkaantiisi kamid ayaa maqan shardi shuruuddiisi kamid ayaa maqan ida kana alcamalu sawaaban walam yakun khaalisa lam yuqbal camalku hadduu yahay mid saxa oo suuradiisa marka la eego sidii ay ahayd qofku uula yimid laakiin xagga qalbigiisa marka la eego aanu mukhlis ahayn ilahay daraaddi aan u samaynayn lama aqbalayo uma qara'a qawlahu tacaala faman kana yarju liqaءa rabih falyacmal camala صaalixa walaa yushrik bicibaadati rabihi axada fudayl ibnu ciyaad wuxuu akriyey oo tafsiirkiisaasi daliil uu uga dhigay warka rajeynaya ilahay subxaana watacaala inuu arkay yowma alqiyaama alliqa halka waxay ku fasireen kasiir min culamaai sunna inuu yahay bimacna ru'ya faman kana yarju liqaءa rabbi ay ru'yata rabbi rabbigii inuu arko ru'yata taladudin wa naciim aragti uu ku raaxaysto oo uu ku nicmaysto falyacmal camala saalixa macnaa sawaabki weeye alcamal الصaalix sawaabki baa halka looga jeeda walaa yushrik bicibaadati rabihi axada shirkigana ha iska ilaaliyo mukhlis ha noqdo maxaa halkan markaa markii ikhlaaska laga waramayey iyo mutaabacada markii layna farayey waxaa layna xusuusiyey ru'yat allahi subxana watacaala haddaad doonaysaan ilahay inaad aragtaan mukhlisiin mutabiciina noqda limaada baa ru'yada goonin loogu soo qaato liana aru'ya wa min acdam naciim ilaahay subxaana watacaala nicmooyinka addoomihiisa uu siiyo kuwa u waaweyn bay kamid tahay sidaasi awgeed baa rasuulkeenu caleyh afdal asalaatu watasliim waxaa ducooyinkiisa ku jirtay oo ilaahay subxaana watacaala uu weydiisan jiray wa as'aluka sida imaam axmed uu warinayo wa as'aluka ladat annadari ilaa wajhik ilaah waxaan ku weydiisanayaa macaanka iyo dhadhanka ay leedahay eegmada iyo aragtida aan arko wejigaaga si awgeed naciimka iyo ladada qofkii doonayo camal saalixa samee liyakun camaluka sawaaba mukhlisna noqo ina allaha laa yanduru ilى suwarikum wala ilى ajsaamikum walakin yanduru ilى qulubikum waacmaalikum qulubuna wa maxal ikhlaas ikhlaasku waa min acmaali اlqulub ilahay qulubteenu eegaya ilahay subxaana watacaala si u kala sooco alqulub almukhlisa wاlqulub almuraa'iya almushrika ilahay acmaasheena ayuu eegaya walakin yanduru ilى qulubikum wa acmaalikum suu ilaahay subxaana watacaala u kala sooco alacmaal alati waqacat xasalat cala alwajhi asawaab wa kanat camala saalixa iyo acmaasha kale saalixaan ahayd waxa ilaahay subxaana watacaala isagoo arrintaasi inagu adkeynayo ina xusuusinayo uu inoo sheegay camalku haddaanun ahayn mid ilaahay daraaddii loo sameeyey oo calaa wajhi ikhlaas waxa weeyaan u dhacay inuu noqonaayo biyo culdaanshay saaxiibkiisuna uu noqonaayo mid qardo shaqaystay yana tacab iyo daal unbu shaqaysta wax alaale wuxuu ka faa'ida ma jirto waqadimna ila ma camiluu min camal fajacalnaahu habaan mansuura boor la afuufadaa laga dhiga camalka leanna waxaa ka maqan wixii camalka hagaajin lahaa alikhlaas ayaa ka maqan haddii mutaabacadii ay maqan tahayna waa ka rasuulkeenu inu yidhi caleyh afdal asalaati watasliim man camila camala laysa caleyhi amruna fahuwa rad camal aan ilahay daraadii loo samayn ilahay aqbali maayo man camila camala ashraka fiihi maciya gayri taraktuhu wa shirka ilahay wax isaga iyo cid kale laga dhexaysiiye dooni maayo buuri aqbalina maayo camalka sidii ilaahay u sharciyeyo aan loo samayna ilahayna aanu ka aqbalahayn nebi maxamed baa sheegay caleyh afdal asalaatu watasliim awalu man tusacar bihim nnaar cidda ugu horeyse naarta lagu hurinayo lagu gubayena waxa uu rasuulku sala allahu alayh wasalam inooga warramay inay yihiin dad sameeye acmaal saalix qaari iyo munfiq iyo mujaahid waa acmaal jaliila cadiima ayay sameeyeen ilahay daraaddii buu jihaaday xabka jihaad buu la yimi daahiran sida muuqata xoolihiisii naftu ay jeclayd buu bixiyey qur-aankii ayuu bartay oo bisawtin xasan uu ku akriyey barashada qur-aanka fadaailka iyada waynu garanaysa akrintiisuna fadaailka waa iyada bisawtin xasan marka lagu akriyana yazdaadu xusnan wa fadla haddana maxaa natiijadoodu ay noqotay awal man tusacar bihim nnaar leanna kan wuxuu u jihaaday liiqaad jah kanna wuxuu xoolihiisa u bixiyey liyuqaal yana mutasadiq la yidhaahdo qof wax la baxay munfiq oo qof sakiya oo gacan furan kan qur-aanka wuxuu akriyay liyuqaal lahu qaal ikhlaaska ayaa kadaaf camalki inuu ilaahay u dhaweeyo oo janno ay ku helaane waxa uu noqday sabab uu noqday inay noqdaan awal man tusacar bihim nnaar tawxiidkaa u baahan awal shay yuraadu mina alikhlaasu fiihi walmutaabaca fiihi wa atawxiid dhammaanteenba waynu fahamsannahay tawxiidku siduu ugu baahan yahay ikhlaas qofku haddaanu tawxiidkiisa iyo iimaankiisa mukhlis ku noqon dee munaafiq buu noqonaya hada wa shay waadix liljamiic marka waxaa la isweydiin karaa tawxiidku siduu sawaab iyo kayru sawaab uu noqon karaa qof tawxiid sheeganaya isla muwaxid baa tahay oo weliba qalbigiisa ay ka dhab tahay ayaan muwaxid ahayna cinda allahi mushrik ka xisaabsan limaada liannahu akhطa'a طariiqa tawxiid asaxiix waddadii tawxiidka saxda ayuu khilaafay qofbaa wuxuu samaynaya acdama shirkin wa aqbaxa wa ashnaca shirika ugu foolxun ee ugu xun buu samaynaya haddana wuxuu isu haysta inuu muwaxid tawxiid sameena wuu isleeyahay sag laakin tawxiidkii wixii ilaahay tawxiid ka dhigay ayaanu garanahayne wax kaleu tawxiid isagu moodaya shirkiga laftiisi buu tawxiid moodaya akisna yaa kaws madad yaa jilaani ayuu uhaystaa inay tahay tawxiidka u wanaagsan taasuu ku daalo u isleeyahy ilahay baad ugu dhawaanaysa ama se wuxuu isagu tawxiid u yaqaanaa in lafdulجalaalaha oo qura lagu celceliyo allah allah allah allah allah waana mkhlis oo ilaahay ugu dhawow tawxiidkan buu isleeyay laakin sawaabkii baa ka maqan marka shayga u horeeye la rabo in lagu noqdo mkhlisiin mutabiciin waa tawxiidka wey tawxiid yaxtaaj ilaa ikhlaasin وyaxtaaj kadalika ilaa mutaabaca wixii tawxiid cinda allahi ka ah ilahay tawxiid uu ku sheegay iyo wixii rasuulka caleyh afdal الsalaatu watasliim tawxiid uu ku sheegay ayunba tawxiid qofkii wax kale tawxiid ka dhigta ilahay ka aqbali maayo waxaanu soo gudagelayaa man camila camala laysa caleyh amruna fahuwa rad ku dabaq waxa weeyaan acmaashii oo dhan kadalika asalaa kadalika addacwa ila allah subxaana watacaala ikhlaas kuna ma baahna ikhlaas ayaa dacwadu ay u baahan tahay waxaa kaloo dacwadu ay u baahan tahay mutaabaca sawaab inay noqoto dacwadu nabi maxamed caleyh afdal asalaatu watasliim ilahi subxaana watacaala sifaatkiisa waxa uu ku daray wadaaciyan ila allahi biidnihi daaciyan ila allah waa ikhlaas dacwadu ikhlaas ayay u baahan biidnihi waxaana dacwo aad ku sheegayso dadka aad uga ugu baaqayso idan waa inaad uhaysato fasax xagga ilah waa inaad idan uga haysato waa in rasuulku uu jideeye caleyh afdal asalaatu watasliim waa sawaabkii wey haddii kale noqon mayso dacwadii ilaahay uu dadka ku waajibiyey inaad gudatay tii ilaahay waa ammaanaya inaad la timid ee cidda samayso fadliga wax weeyaan loo ballan qaaday arrinta lixaad waxay noqonaysaa ee waajibka inagu ah naxwa awaamir illah alxadar mima yubdiluha wa yufsiduha qofku marka beer uu beerto beertu si fiican ay ugu baxdo waxaa beertiisa uu ka ilaaliyaa waxyaabaha khariba intaa gaabasiin iyo sunta cayayaanka ayuu dhirtii uu beertay marka ay soo baxdiyo marka ay midhaysaba uu la dul taagan yahay maxay tahay sababto midhihiisa nafcigale ayuu ka ilaashanayaa min almufsidaat almubdilaat almukharibaat waxaa kharibaya fasahaadinaya burinaya waayo haddii kale qofku waxa uu noqonayaa qof intuu shaqeeya haddana tacab khasaaray tacab khasaar waxay ka mid tahay habaarada waaweyn ee dadkeenu ay isku habaaraan tacab khasaare haddii lagu yidhaahdo waa habaar noocyada uxun bay ka mid tahay ee u liitay qof markaa intuu shaqeeyey camal saalixa bartay oo jeclaaday oo go-aan waxa weeyaan ku qaatay samayntiisa oo sameeyey oo ilaahay daraaddii u sameeyey oo sidii saxda ahayd u sameeyey oo camalkiisii markuu figtaa gaadhay isagu ka soo tuuray oo buriyo burburiyey miyaanu tacab khasaarin walaalay laa shaka walaalay inuu tacab khasaaray sidaasi awgeed ayaa nebi maxamed caleyh afdal salaatu watasliim ilaahay subxaana watacaala waxyaaba badan buu ku waajibiyey o amray ummadda hormeedke hormoodkeeda ayuu ah fi jami fi jamiici alawaamir wax fara badan bu ilaahay subxaana watacaala oo fadaa'il ayuu ku gaar yeelay markaasaa rabbi subxaana watacaala wuxuu uga digay inuu wanaagyadaa uu iska baabiyo iska buriyo walaqad uuxiya ilayka waila aladina min qablik lain ashrakta layaxbatana camaluk walatakunana min alkhasiriin inuu camalkiisa uu buriyo oo shirki uu ku buriyo ayaa nebi maxamed caleyh afdal salaatu watasliim looga digay iyadoo loo sheegay caaqibada xuma arrintaasi ay leedahay oo caaqibadeedu inay tahay khasaare ayaa ilahi subxana watacala u sheegay shirkigana waynu garanaynaa minhu jaliilun wa minhu khafiyun shirkigu mid muuqda iyo mid qarsoon oo kuu soo dhuumanaya labadaba wuu leeyay sidaas awgeed nebi maxamed caleyh afdal salaatu watasliim waxa uu ku ducaysan jiro ducooyinkiisa kamid ahaa allahuma inii acuudu bika an ushrika bik wa ana aclam wa astakfiruka mima laa aclam ilah waxaan kaa magan gelaya inaan shirki sameeyo anigoo garanay inaan u bareero waxaan ilaahay ow ka dembi dhaaf kaa weydiisanaya wixii iga dhacay anoon ogeyn iga dhacay anoon garanahayn oon aqoon aanu lahayn taasina waxay tusinaysaa anahu laa axada ya'man min ashirk qof odhan karo anigu muwaxid baan ahay oo shirkigii aamin baan ka ahay inaanu jiro nabiy llahi ibraahim baa ka ducaystay oo caruurtiisa uga duceeyey ajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam maxay yidhahdeen a'imada qaarkood man ya'manu lbala bacda ibraahim balaayada shirkiga la yidhaahdo kuma odhan karo anigu aamin baan ka oya haleeli mayso nebi ibraahim dabadii nebi ibraahim baa ka ducaysay caleyh afdal salaatu watasliim oo duriyadiisa waxa weeyaan uga duceeyey shirkiga jeliga waxaa laga yaaba dalabatul cilmiga ahlu tawxiidka ahlu sunnaha ay kutubu tawxiid daraaseeyey mid ilaahay subxaana watacaala inxiraaf iyo zayq la damcay mooyaane inaanay inta badan ku dhicin laakiin ashirku alkhafiy huwa alriya shirkiga qarsoon oo alriyaaga weliba riyaaga noociisa ah taxsiin alcamal min ajli ru'yati nnaas camalka ilahay daraaddi aada u samaynaysid min qira'atin wa salaatin wa dacwatin ila allah wa amri bimacruuf wa nahyin can munkar inaad qurxiso dadka ku arkaaya awgeed si ay dadkaasi ku amaanaan shirkiga noocaasi ahi waa shirkiga cidda ka badbaada ay yar tahay oo aimada qaarkood markii ay ka waramayeen ikhlaaska ay yidhaahdeen sa ibn lqayim madaarij saalikiinka uu ku tilmaamo maa caalajtu nafsi maa caalajat nafsi ashadda calayha min alikhlaas naftaydu kamay shaqayn wax ikhlaaska kaga adag limaada bu ikhlaasku dadka ugu adag yahay لأنه ليس لها فيها حظ ظاهر تراه النفس نف موقتة ونفس أم موقتة نفس أيسوه ليسو أي أنتي راس وعمل القلب نفس أنت وحل هلا يوم قبل السرائل ما أنت وحل لابها كنت ربنانك لا صادق يا كي عملك إلهي دراد نسمي خلاص نسمي إذا كلا يكلا بحر كان عمل كيس وأنفعي كلا عمل كيس ونقني أباهر منصورا كالا قد يقالي كان نفس إخلاص كوا كوا ذبي فلا بد من مجاهدتها على الإخلاص نفس وين لقولتي هذا إخلاص رياقة واحد لين هذا وين لقالت دقالمه إلهي ويني عظمته سبحانه وتعالى مرة بحسوس markastay makhluuqa ku xusuusiso tira makhluuqu ha ku arkay yaro qurx ama wanaaji ama dheere oo cadamatulmakhluuq ay ku tusiso iyo makaanadiisa iyo qadarkiisa ilaahay subxaana watacaala weynidiisa iyo qadarkiisa iyo sharaftiisa xusuus maa cinda annaas wamaa cinda alkhalqi naftu maray ku xusuusiso shaydaan baa adeegsanaya si camalka uu kaaga kharibe zakirhaa bimaa cinda allahi subxaana watacaala waxaad naftaada xusuusisaa waxa ilaahay subxaana watacaala agtiisa yaala waxaan xoogay ka ishaaraya waxyaabaha riyaaga nafta aad kaga daweyn karta kuwaasi ayaa kamid iyo kuwo kaloo fara badan oo ahlucilmigu waxa weeyaan ay tilmaameen raxmat ullahi caleyh marka camalka saalixa ee aada samaysay aada ku daashay waa inaad gaal aad ka hayso oo aada ilaashato weyi qodobka toddobaad waajib inagu a naxو awaamir الlah kelmadeeda aan kusoo gebagabaynaya waa aلsabaatu عalayha camalkii ilaahay subxaana watacaala uu ku amray waad ogaatay waad jeclaatay waad go-aansatay waad samaysay ilahay daraadii baad u samaysay sidii loo sharciya ad u samaysay waxaad ka ilaalisay waxyaabihii burinaayey min shirkin wa riyaa-in wagayriha haddii aanad ku sabrin oo aanad ku sugnaan xataa talqaa rabbaka subxaana watacaala wa anta calay ilaa ilahay aad kala kulmayso adoo camalka saalixa ku sugan dee waxba ilaahay hortii kaaga tari maayo waayo adduunyadii baan camal saalixa ku sameeyey haddana khaatimadii oo iga xumaato ilaahay waxaan hor tegey anoo camal xun samaynaya hadi laa faa'idata minha sa ogeed rasuulkeenu caleyh afdal asalaatu watasliim isagoo nugtada ama qodobka inugu baraarujinaya waa ka yihi inama alacmaalu bilkhawaatim camalku halka uu ka hagaagayo ee waxtarkiisa iyo waxtar la-aantiisu ay ku kala muuqanaysa waa khaatimada intaad noolayd oo dhan haddaad camal saalixa samaynaysid qodobadaas oo dhami ay ahaayeen kuwa lagaa helay laakiin khaatimadu ay kaa xumaatay waxaa lagugula xisaabtamaya waa khaatimada wey maaha acmaashii saalix ahayd ee ka horeysay nasalu llaha xusnaha ilahay baynu weydiisanaynaa khaatimada inu inoo hagaajiyo sidaasi awgeed laabudda waa inaynu ilaahay subxaana watacaala weydiisano aلthabaat cala alxaq athabaat cala alacmaali الصaalixa athabaat cala adaa'i awaamir illahi subxana watacaala sida ay ku ducaysteen cibaad اllahi الصaalixuun ilahay qur-aanka inoogu sheegay rabbana la tuzi qulubana bacda id hadaytana wahab lana min ladunka raxma ilaahayow rabbigayow quluubteeda ha leexinin intadna hanuunisay kadib macnaheedu waa maxay anaa tasal rabbaka subxana watacala asabaat ilahay baa ku hanuuniyey ilahay baad weydiisanaysaa asabaat cala alhidaaya iyo inaanad ka leexan haddaad ka leexato hidaayadaas khalaas waxba isuma tihidin waxbana kuu tari mayso amaam allahi subxaana watacaala وkاna min adciyati nabiyina عalيh afضل الصلاaةu والتsليm وacuudu bika min alxawr bacd اlkawr وacuudu bika min alxawr bacda اlkawr alkawr waxaa la ihahdaa cimaamada ama shayga lamida marka la duubo si fiican loo duubo waa duuban tahay qofkaasi waa kawirayi waa kelmad waxa weeyaan carabi oo a afsoomaaliyowday waa heblaayo way kawiratay ba la ihahdaa manaa shalma dambadeedii bay duubatay marka iyadoo camalkii saalixa sidaa uu igu duubnaa oo isugu kay dubadhacsanaa inuu iga furfurmo alxawr oo aan raadkayga dib u guro ayaan ilaah u kaa magan gelaya ba odhan jiray nebi maxamed caleyh afdal asalaatu watasliim aynu ku ducaysano allahuma ina nacuudu bika min alxawri bacda alkawr ilaahay subxaana wa tacaala min raxmatihi isagoo inagu waaninaya asabaat cala aadaa'i awaamir illahi subxaana wa tacaala zayq iyo inxiraafkana inooga digayo walaa takunuu kaalatii naqdat gadlaha ilaahay wuxuu leeyahay ha noqonina saxadhigii ay soohday ay ku daashay dib u furfurtay haddana wallahi hada min ahami alashya wa hada siduu leeyahy alimaam maxamed bin cabdilwahaab raximah llahu tacaala amru qad gafila canhu akthar nnaas fi hada zaman waa arrin dadka badankoodu haafiluun ay ka yihin fi hada zaman macnaa asabaat sa awgeed bu yaktiru inxiraaf la siyama fi sufuufi shabaab waxaa laga ila shaab ahaa mustaqiim mutaxamis liadaa'i awaamir illah ahaa waxa weeyaan mid cibaadaadka safka hore ka gala bacda ayaam taraahu inxaraf zaaq inxitaad baa ku dhacay fi wasati ariiq waddadii xaqa ayuu ka leexday sunadiiuu ka leexday janaxa ila lbidca zaaqa maca zaa'iqiin cibaadaadkii buu ka tegey khayrkii wanaagii acmaashii saalixay yani ma fi habaat sugnaanshihii ayaa maqan wa hada amrun yukliqu saalixiin arrintaasina waa arrin werwer fara badan ku rida dadka saalixiinta dadka saalixiinta sida uu leyahay alimaam maxamed ibn cabdilwahab raximah allahu tacaala yuliquhum tugliquhum alsawaabiq walkhawaati waana labada arrimood dadka badankoodu aanay ka fikirinba dadka saalixiintii waxay aada uga warwaraan talow maxaa kuu hor u maray ila waa arrin sir ilaahay u ah oo gayba talow kitaabka maxaa kuugu qoran waxay aada uga warwaraan oo baqogeliya sawaabiqda wixii u hor u maray ee kitaabka ugu qoraa ila waa arrin aanay ogeyn aanay garanahay wakadalika waxay aada uga fikiraan aada uga warwaraan alkhawaatim talow maxaa lagugu khatimi doona rasuulku wa ina axadakum layacmal camala ahli ljana xataa ma yakunu xataa ma yakuna baynahu wa baynaha ila diraac fayacmal bicamali fayasbaq calayhi lkitaab fayacmal bicamali ahli الnar fayadkuluha hada alxadiid jamaca fihi الnabiyu calayh afdal الsalaati watasliim الsawaabiq wاllawaxi aw alkhawaatim alati yakhsha wayakhaf minha aلصaalixuun wuxuu rasuulku salى الlahu alيه wasalam xadiidkan uu ku jamciyey sawaabiqda wixii inoo horu maray kitaabka laynoogu qoray aynaan garanahay iyo khawaatimta waxaa dadka loogu khatimi doona ee iyaduna inaga qarsoon aynaan garanahay midkiin wuxuu samaynayaa camalkii ahluljana ilaa jannadii u dhawaaday isagiyo jannadii udhaay fayasbq calayhi lkitaab sow saabiqadiisa ayaa qaribnay asaabiqa haddii qofka saabiqadu ay ka xun tahayna idaa saa saabiqatuhu saqad khaatimatuhu waxaa kitaabka ugu sii qoraa haddii uu xun yahay khaatimaduisuna way xumaanayso walaa yusaw walaa yushawish calaykum shayطan bibaabi lqadr mar haddaa qofka haddii khaatimada waxa ka xumaynayaaba ay tahay saabiqada maxaa qofka lagu haysta iclamuu ayuha اlإkhwa anahu lan tasuu'a khaatimatu axadi ila lisuuءin fiihi qofna khaatimadiisu ma xumaato walow marka hore mid khayr badan ha u muuqdeen ilaa xumaan ku sugnayd mooyaane camal xun oo ku sugnaa oo laga yaabo inuu qalbigiisu ku qarsoono o anu kaba muuqan ayuun baa kusoo aara qofka khaatimadiisu ay xumaato ee hamoodan ilahay inuu ku gardarooday subxaana watacala oo rabbi subxaana watacala uu dulmiyey nasalu llaha xusna alkhaatima kitaabkiibaa u horumaray wuxuu sameeyey camalkii ahlujanna waa ka leexday camalu ahli naar buu sameeyey hadi hiya alkhaatima camalkii ahlujanna muxuu ku bedelay camalu ahli nnaar marka ilaahay subxaana watacala in fara badan aynu weydiisano inuu waxa weeyaan inoo wanaajiyo khaatimada athabaat cala alxaq xaqa inayn waxa weyan aynu ku sugnaano aada iyo aad baa zamankan iyo waktigan aynu ku jiro ay u fara badan yihiin waxyaabaha zayqa keenaya zayqa man yuciinuka cala alkhayr waa qaliil ciddii khayra kugu kaalmeynaysa way yarta akharu nnaas yuciinuunaka cala shar dadka badankoodu sharka ayay kugu kaalmeynaya wamuhabbituuna can ilkhayr khayrka waa kaa fadhiisinaya khayrkii suuro fool xun bay u yeelayaan si waxba inaad uga durugto wakadalika alcilmu qaliil waliimaanu daciif wakadalika alcibaadaat walacmaalu asaalixa oo qofka tabaadkiisa ka qeyb qaadataa aada iyo aad bay ahlu hada zaman ay ugu yar tahay marka asbaabtii inxiraafka iyo zayga leexashada dariiqa xaqa laga leexdaa aad bay inoogu hareereysantah ilaahay subxaana watacala in fara badan aynu weydiisana athabaat maxaynu inagu isu malayna walaalayael haddii ilaahay nebi maxamed uu ku yidhi walowlaa an thabatnaak laqad kidta tarkanuu ilayhim shayan qaliila manaa nebi maxamed oo haddaan haddaanan ku sugi lahayn bu le ilahay subxana watacala xaggooda ad u leexan lahayd marka man anta haddii nebi maxamed aleyh afdal salaati wataslam si aleyhi afdal salaati watasliim sidaa lagu yihi marka in fara badan ilahi subxana watacala aynu weydiisana athabaat inuu ilaahay xaqa ina garansiiyo oo ilaahay subxaana watacaala uu inagu sugo zayq iyo inxiraafka leexashada waddada xaqa laga leexdana ilahay aynu ka magan galno asbaabu thabaat iyo wasaaishiisana aynu ku dadaalo waxyaabaha in la inxiraafo xaqa laga leexdo keensanaya in aynu ka dheeraano julasaa saalixiin dadka saalixiinta la fadhigooda iyo kudayashadooda iyo dhegeysiga hadalkooda iyo maqalka nasaaixdooda iyo talooyinkooda aad aynu ugu dadaalno jeliiska waxa weeyaan sayiga ee xun jeliisu suuq aada iyo aad aynu isaga ilaalino ilaahay subxana watacala waxaan weydiisanaya kelimaadka inuu ku anfaco qaa'ilaha wa saamicaha dembigeenana ilaahay subxana watacaala uu dhaafo rabbina subxaana watacala khayrkii wanaaga u ina waafajiyo wallahu aclam waxka billahi tawfiiq وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا